wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa muqdisho ku qabatay tobabar ku saabsan karuqaadista xirfadda bahda cadaaladda ee dalka xubno ka socda dowlad goboleedyada dalka ee bahda cadaaladda ayaana ka qayb galay tobabarkaasi wax faahfaahin dheeraada ka bixiyey muhiimadda tobabarkani xogayaha joogtada ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka soomaaliya
shirkan oo runtii muhiim u ah fulinta iyo daadejinta adeegyada cadaalada ee dhammaan dalka adinku dadka hadda inta halkan fadhisaahi waxay qayb ka ahaayeen dadaallo soo socday sanad iyo dheeraad ama laba sana baan iraado oo ku saabsan saan isaga kaashan lahayn sidii cadaaladda dalka loo horumarin lahaa fulinta iyo adeegyada cadaaladda waa adeegyo ballaaran oo jihooyin kala gedisan leh oo dhinacyo fara badan taabanaya waxaan ogsoonahay dhammaanteen inaan wada qaadanay tababaro kala gedisan oo la xiriira xalinta khilaafaadka iyo sidii adeegyada cadaaladda kor loogu qaadi lahaa waxaan la yidhahdo non violent communication ama hadalka aan xanafta lahayn iyo sidii xasaradaha iyo mushkiladaha kala gedisan loo dejin lahaa sidii dadka si saxa loogu garnaqi lahaa oo loogu xaqsoori lahaa shuruucda iyo qawaaniinta kala gedisan ee sharciga dalka u yaalla adeegyada cadaaladda siday ugu xiran yihiin dowrka muhiimka ah ay ka ciyaarayaan xalinta khilaafaadka ee ku salaysan xeer dhaqanka iyo shareecada islaamka waxaa dhammaantiin aad qayb ka tihiin howlahaas ayaga ah fulinteeda iyo sidii looga qayb qaadan lahaa in adeega cadaaladda la baahiyo dhammaan dalka o dhan lagu baahiyo